madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo sii wata safaradiisa dhanka dhulka ah ee uu ku marayo deegaanada fogfog ee puntland ayaa saaka oranimada hore waxa uu ka soo ambabaxay degmada xaafuun ee gobolka karkaar isagoo u jihaystay dhanka iyo degmada banderbeyla ee isla gobolkaasi waxauna madaxweynuhu intaa aanu gaarin banderbeyla maray tuulooyinka ay ku soo hayaameen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee kasoo guuray qaar ka mida gobolada dalka ugu horeyntiina madaxweynuhu waxa uu soo gaaray deegaanka mareero isaga oo kulaman la qaatay oqaasha iyo waxgaradka dadka soo hayaamay ee ku sugan deegaanadaasi waxa ayna dadka soo hayaan madaxweynaha halkaasi ugaga warbixiyeen marxaladooda iyaga oo usoo bandhigay baahiyahooda waxaana madaxweynuhu dadkaasi u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono baahiyahooda ay usoo bandhigeen
socdaalka igu horreeyey meesha aan ku imid weeye wixii dee aan soo qaadi karna waa soo qaadna ama raashin ha noqotee biyo ha noqotee intii deeqda un bay deeqaysaa wixii kalena waxaan marinaya ilaahay waa yani tala saaranaynaa kabacdina kolley dib aan isugu laaban doona insha allah iyagaa kolley noodgaraysanaya wixii dhibaho ka jira dhanka caafimaadka xoolahana waan rajeynaynaa in wax laga qabto hadii ilaha yidhaahdo biyaha waa dadadan runtii yani meelo badan baa biyo laga qaybiyey waxaa maranaya ilaa afar kun oo booyado biyo ayaan isku dayn aan qaybino laakiin haddee waad aragteenoo waxaasoo anagu aanu dadaalayno oo xagga booyad ka keen xagga la weydii biyo xagga ceel ka go waxaa intaasoo dhan ka qiimo badan oo ka wanaagsan oo ka laba maalmooda roobda-ay weeye wax halkaan